على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوقع عن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي magaciisu waa cudba binu asiid binu jaariyah athaqafi waxa uuna caan ku yahay kunyadiisa abuubasiir waxa uu saxaabigan ka soo baxsaday kufaartii quraysh markii uu dhacay heshiiskii sulxulxudaybiya intaas kadib quraysh ayaa rasuulka sala allahu calayh wasallam waxa ay ka dalbatay inuu dib u soo celiyo saxaabigan markii uu abuubasiir ogaaday inuu nebiga celin rabana waxa uu u baxay dhanka badda waxa uuna dhammaan intii isaga la midka ahayd ee quraysh ka soo baxsatay isugu yeedhay si ay dhabaha ugu galaan safarada quraysh muddo kooban kadib markii la qoray heshiiskii sulxulxudaybiya ayuu saxaabiga abuubasiir waxa uu yimid magaalada madiina isagoo doonayay inuu ku soo biiro safka muslimiinta diintiisana kala soo baxsaday gaaladii maka ku sugnayd balse qoraysh ayaa waxa ay soo dirtay laba nin si ay u soo celiyaan saxaabigan jaliilka ah ee abuubasiir waxa ay u yimaadeen rasuulka sala allahu calayh wasallam iyagoona ku yidhi ballantii aad dhexdeenna dhigtay markaas buu nebiga labadii nin ku wareejiyey abuubasiir rasuulka sala allahu calayh wasallam ayaa isagoo oofinaya ballankii uu qoraysh la galay waxa uu madiina dib ugu celiyey raggii ka soo tegay maka xilligaasna waxay caasimadda muslimiinta aad ugu baahi qabtay rag iyo ciidan intuba qofka muslimka ahna waxaa laga fidnaynayay diintiisa iyadoo cadaab adag la marsiinayey saasoo ay tahayna dib ayaa loo celinayey oo qodobada heshiiska ayay ka mid ahayd arrintaasi saxaabiga abuubasiir ayaa la yaabay falcelinta uu sameeyey nebiga sala allahu caleyh wasallam isagoo nebiga weydiinaya ayuuna ku yidhi rasuulkii allow ma waxaad ii celinaysaa mushrikiinta si ay diintayda igaga fidneeyaan nebiga ayaana markaas ku yidhi dhaqaaq abaabasiirow allah wuxuu adiga iyo kuwa kula midka ah ee mustadcafiinta ahba goordhow siin faraj iyo makhraj ay dhibaatada uga baxaane oofinta balamaha ma ahan khiyaar ka mid ah khiyaaraadka ay muslimiintu leeyihiin balse waa waajib laasiminaya in la oofiyo ballanta labadii nin ee qoraysh soo dirsatay ayaa lagu wareejiyey abuubasiir intii ay waddada ku sii jireen ayayna u suura gashay inuu kala dhex galo isagoo midkood dilay kan kalena cararay waxa uuna u baxsaday dhanka masjidka rasuulka sala allahu calayh wasallam waxa uuna ogaaday in halkaas ammaan iyo nabadgelyo ku helayo xitaa haddii kan cayrsanaya uu yahay muslim ama gaal waxa uu ninkii mushriga ahaa galay masjidka nebiga isagoo ordaya markii uu nebigu arkayna wuu u turay isagoo yidhi kani waxa uu arkay argagax ninkii ayaa nebiga ku yidhi saaxiibkay waa la dilay anigana waa la idili doonaa intaas kadib abuubasiir ayaa u yimid nebiga sala allahu caleyh wasallam waxa uuna ku yidhi nebigii allow allah wuu uufiyey ballankaaga iyaga ayaad ii celisay allahna wuu iga badbaadiyey waxa uuna markaasi rasuulka sheegay in abuubasiir uu yahay dagaal horiye xitaa haddii ay rag la socdaan markii uu abuubasiir maqlay kelimaadkaas waxa uu dareemay in nebigu uu u celin doono mushrikiinta si uusan dagaal u dhicin markaas ayuu deg deg uga baxay magaalada madiina isagoo aaday dhanka badda halkaas ayuuna saldhig militari ka dhigtay isagoo bilaabay inuu dhabaha u galo safaradii quraysh qurayshna ma awoodin inay wax ka qabato kumana eedayn karin nebiga maxaa yeelay maamulkiisa kuma hoos jirin waxa halka uu joogay abuubasiir maqlay muslimiin kale oo maka ku sugnaa waxa ayna ka soo carareen maka iyagoo soo haleelay abuubasiir si ay ugu kaalmeeyaan jidgooynta uu ku samaynayo safaradii quraysh waxaa abuubasiir soo haleelay oo garabkiisa noqday saxaabiga abujandal binu sahal binu camar iyo toddobaatan ka mid ah muslimiinta aan awoodin inay aadaan magaalada madiina sababo ku aadan shuruudihii heshiiska dhanka kalena aan ku sugnaan karin maka maadaama ay tacdiib adag la kulmayeen gaaladii quraysheed waxa aad u xoogaystay dagaalkii dhex maray kooxdan yar ee muslimadda ah iyo safaraydii quraysh ilaa ay ugu dambayn ku qasbanaadeen inay nebiga u yimaadaan iyagoo ka rajaynayay inuu muslimiinta ku daro si ay dhibkooda uga badbaadaan waana uu ka aqbalay nebiga arrinkaas oo waxa uu ku soo biiriyey safka muslimiinta haddii uu nebiga dooni lahaa inuu ka tago waxa ay raggaasi ka takhallusi lahaayeen nolosha quraysh iyagoo awooddeeda dhulka la geli lahaa dhaqaalaheedana dhiig bixin lahaa balse waxa uu nebiga sala allahu calayh wasallam ahaa mid quraysh kula dhaqma si daacad ah waxaana arrinkaas garan kara oo keliya saxaabadii taqiinay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال